waad mahadsantahay cabdixaafidow magaaladan shilku ka dhacay waa magaalo ka mid a dalka jarmalka waxaa la yidhahaa magaaladan magtenburg baa la yidhaah waxay ka tirsan tahay gobolka shakson waana bariga dalka jarmalka ah waana magaalo weyn oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo runtii iskugu jira dad jarmala iyo dad kaleba ajaaniba ay degan yihiin marka magaalada mantenburg baa la yidhahdaa waa tahay ninkan dhibaatada geystay waxaa la sheegay inuu asal ahaan kasoo jeedo dalka boqortooyada sacuudiga isaga maxaynu ka ognahay ilaa iminka
iftaxow cabdixaafido waxaa la sheegay sidaad sheegtay waa nin kasoo jeeda dalka sacuudiga waddankana waxa uu soo galay labada kun iyo lixdii waana nin daktara oo u shaqeeya cisbitaalada ku yaala magaaladan mantelbarug ayuu ka shaqeeya ee gobolka shakson waana nin labadii kun wuxuu soo galay labadii kun iyo lixdan marka ninkani nin looga baqayo muu ahayn dhibaatadan inuu sameeyo wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa nin loo nin looga baqayo muu ahayn dhibaatada inuu sameeyo nin dakhtaro ayuu haayo taariikhiisu waa inta cabdixaafidow waa tahay dimashadii iyo iyo dhaawacii maxaa ka soo kordhay iminka cabdixaafid cawil ismaaciil waa mahadsan tahay markii hore dhacdada ninkani waxa uu ku sameeyey meel magaalada laskugu soo baxo ahayd munaasabadda ciidda waddankan oo sanadka cusub iyo ciidda loo diyaargaroobayo waxaana uu watay gaadhiga noocyada gaadhigu soo karaystay waxaana uu dadka uu jiirsiiyey uu dhaawacay siddeetan qof ayuu dhaawacay markii hore laba qofaa dhintay laakiin xagga dambe saddex qof oo kaloo dhaawac halista ayaa u dhintay markaa tirada dhimashadu waa shan qof dadka dhaawacmay iminka laba boqol bay kor u dhaafeen cabdixaafidow ilaa iyo hadda waxaa sidoo kale la sheegayaa in dadku dhaawaca qaar ay khatar yihiin oo xaaladoodu aad u adag tahay oo dhakhtarada lagula tacaalayo sidoo kale cabdixaafidow wararka ugu dambeeyey warbaahinta jarmalka qorayso waxaa ka mid ah inay yimaadeen madaxdii ugu sarreysay dalka jarmalka oo soo gaadhay goobta oo dadka ka tacsiyadeynaya islamarkaana aad uga xun iyadoo warbaahinta waddankanna ay xoog uga hadlayaan waa tahay meelo ka mid a dalka jarmalka dibadbaxyo ayaa ka dhacay lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga ah miyay jiraan cid ilaa iminka wax la yeelay oo ajanabiya oo ay soomaali ay ku jirto oo kale
ilaa iminka cabdixaafidow dad wax la yeelay ma jiraan laakiin cabsi xoogaa jirta oo xisbiyada waddankan ee cunsuriinta u badan ee dadka soo galootiga necab iyo kuwo kaloo dadka aad u necab baa jira kuwaasi waxay ku baaqayaan in dadka waddanka laga saaro oo markii hore bay ku baaqayeen dhacdadana tii koowaad maaha cabdixaafid oo hore laba dhacdo horea u dhacday oo iyadana sidoonoo kale dad jarmale lagu laayey oo dhowaan ay ahayd marka kiisaska noocani aad bay usoo badanayeen xalayna magaalada aad baa loo adkeeyey goobaha laiskugu yimaado ciidan badan baa lagu soo daadiyey iyadoo runtii dadka aad loo baadhayey marka cabsi baa jirta laakiin ilaa hadda weli dadka waddanka jarmalkuna aad bay arrimaha bulshada uga hadlayaan oo social mediahay runtii uga xun yihiin waxa ku dhacay ninkanna runtii nin la filaya muu ahayn oo aad bay ula yaabeyn iyadoo dowladda sacuudigu ay hore u sheegtay ninkan waddanka jarmalka in loo soo celiyo balse jarmalku uu diiday arrimaha iyaga dhexdooda jarmalka isku eedaynaya oo le ninkaa taxadir badan lagama samaynin waa tahay dhinaca kale saciid waxa ay warbaahinta jarmalka qoraysaa in ninkani uu xubin ka ahaa xisbiyada xagjirta xagjirka ah ee ka jira jarmalka taas maxaa ka jira
waa xaqiiq wuxuu ka tirsayaa xisbigan rdfka la yidhaahdo s d fka la yidhaahdo oo runtii kasoo horjeeda dadka soo goloytiga ayuu ka mid yahay waana sababaha loola yaaba yahay ninkani xagga islaamka markii hore lagu eedeynayey balse maaha nin cabdixaafidow diinta islaamka haysta waa nin bilaadiina oo dadka aan diintaba haysan ayuu ka mid yahay marka runtii falkana waa fal baaritaankiisa socdo laakiin ilaa hadda baaritaanka weli waa socda cabdixaafido marka ninkan dhibaatada ay dadku u geystay ilaa hadda jarmalka laftigooga way ku kala qaybsanyihin sidaan kuu sheegay waa nin xisbiyadana aad uga soo taageera